Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya ee Danab ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay in ka badan boqol iyo konton carruur ah oo isugu jira agoon iyo danyar kuwaas oo ku nool xarunta xanaanada agoonta Maam Mugaso ee magaalada Muqdisho. Deeqdan raashinka ah ay ku deeqeen ciidanka Danab ayaa isugu jiray qeybaha kala duwan ee raashinka sida bariis, bur, baasto iyo timir. Madaxa Arrimaha Bulshada Ciidanka Danab Asli Maxamuud Xasan Xalane oo deeqdan ku wareejisay maamulaha xarunta ayaa sheegtay inay garab istaagsan yihiin carruurta agoonta ah.
iid wanaagsan waa idin soo booqanay wax badanna idinma wadno laakiin qalbigaa idinka jecelnahay annaga dhan waa idin jecelnahay intaa idinka maqannahayna xumaan ma aha iid wanaagsan waxaan rajaynayaa in ilaahay waxbarashada idin fududeeyo iyo iyo iyo noloshaba weynaada wanaagsanaada teeda kale waxaa idin sheegaa waxaa idinlaga rabaa dadkii u bixi dalkaa tihiin waddankiina u ducaysaana la rabaa annaga idinka markaa idinla ekeen oo dugsiga dhigan jirnay xalwe iyo buskudi inta noola qeybiya cambuulo sacbada noogula shubo ah qofkii muraad laynaga ducaysan jiray waana la fasixi jiray ducada waxaa la dhihi jiray qalinqoyanta aqbal waaye waddankiina u ducaysaana idinlaga rabaa inaad ducaysaana la rabaa dalka iyo dadkaba u ducaysaan ducadiinna aqbal waaye waa idin soo salaamnay iid wanaagsan farxadaa idin rajaynaa inaa ku idiin insha allah Qaar ka mid ah carruurta agoonta ah ee ku nool xarunta Maam Mugaso ayaa u mahad celiyay ciidanka Danab iyaga oo sheegay inuu ku faraxsan yihiin in la soo gaarsiiyo deeqdan.
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa u duceyneynaa ciidamada danam oo adeegan iyo waxaa noo keenay waa u duceyneynaa insha allah rabbana atina fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqina cadaab annaar salaadina ilaah inoo aqbalo waalidiinteena baar ilaah inooga dhigo ciidamada danam khayr allah siiyo maamugaasina khayr allah siiyo maanta waxaana noo keeneen oo anaku cunleen iyo keeneen khayr allah siiyo saa anaku u farxan iyo kan ilaah u farax siiyo ilmahooda ilmo baar ilaah uga dhigo